baabu luqatati wallaqiid shaygii baadida ahaa iyo ilmihii yaraa ee la helay ayuu ku xusayaa halkan kolka wuxuu soo horreysiinayaa baadidii guud ahaanba iyo baadida goorta loo ogol yahay qofku inuu qaado iyo marka dee uu iska qaadan karayo ee uu milkiyayo inuu mag dhabi doono mar saaxiibkii lahaabuu uhaynaya yaboohdii uu yaboohinayay baadida qaarkood oon la ogolayn in laba qaado inahaasuu ka warramaya idaa wujida idaa wajada alxoru alxur alrashiid qofkii xorta ahaa ee hagaagsanaa marka uu helo luqadatan baadi kolkuu helo jaaza iltiqaatuha inuu qaadaa way iska banaanta marka waalaa banaankaa taalla arag inuu qaadaa waa jaa-is fain wasiqa biamaanati nafsihi nudiba hadduu ku kalsoon yahay naftiisa aaminnimadeeda waa sunneba oo dee uu isleeyahay waxaan cuni may sida waad ilaalinaysa wain khaafa alkhiyaanata kuriha hadduu ka baqayo inuu khiyaameeyo oo wixii uu la aamuso yaboohin kari waayo waa karaahiyo uma yundabu waxaa la suneeyey an yacrifa jinsaha wa sifataha wa qadraha wa wicaa'aha wa wikaaha qaybo kamida intan xadiidkaa sheegay qofku wuxuu ogaanayaa jinsigeedi ma lacag bay ahayd ma bagaash kale ahayd ma waxay ahayd dahab jinsigeedii horta ha garto isagu la isagiiba hadhow yabehin yaboohin doone sifadeedana nooca ay tahay mas haddii dee lacag tahay inay dhururi tahay iyo inay noor tahay iyo waxaas oo dhan qadarkeeda inta ay dhan tahay lacagta wicaagu dee waa weelkay ku jirto hadii ay boorso yar ku jirto iyo hadii ay bogos kale ku jirto iyo wixii ay ku jirto wikaaguna waa xarigii isagaaba kuu sheegay wikaaga oo wahuwa alkhaytu aladi rubidat bihi xarigga lagu xidhay haddii xalig lagu xidhay uu jiro ama cinjir laastig uu ku xidhan yahay de isagana ha ogaado waxba yay ugu dhinaanin alaabtan u hayo wax kasta oo kalihi uu sheegto waa inuu garanayo wa an yushhida calayha markhaatina waa inuu sameeyo dad caadiliina waayo dee ha dhowto haddii la murmo intan may ahayn iyo adaa bar qaatay iyo dee markhaatiyaasha furaya wixii uu ninkani qaaday uma in kaana aliltiqaatu fi lxaram alaabtan la qaadayo haddii xaramka laga helay xagga dambe usoo noqo oo falaa yajuuzu fi hadihi lmawaadic fi hadihi lmawaadic an yantaqida ilaa lilxifdi calaa saaxibiha haddii baadidan uu ka helay xaramka lilxifdi unbuu uqaadi karaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ummadda la hadlayay xajkii ummadda waaninaya baa waxa uu lahaa xaramka baadidiisa inuu qaado qofku ma aha ilaa isaga oo kii lahaa u ilaalinayo oo dee yaboohinaya mooyaane inuu iska qaataa ma banaana dadkaa kusoo noqnoqodkiisa uu iska badan yahay waxaaba iska suuragala qofkii kal hore ay kaga luntay alaabo inuu sanadkan ka raadraadiyo oo dee uu kusoo noqdo aw kaanat iluqadatu jaariyatan taxilu lahu yaxilu lahu wad'uha bimilkin aw nikaaxi haddii qofkani uu yahay addoon yar oo inuu guursada ay bannaan tahay amaba uu iska yeesho taana inuu b inuu qaadaa ma banaana iyadana waa midhka labaad aw wajada fii bariyatin xayawaanan yamnacu min sigaari sibaac ama meel berriahoo iska cidlaa oon dadkuba ku badnayn ayuu ka helay xayawaan macnaha nicmoolayda qayb ka mid a oo kuwa bahalka iska celiye ah markaana ma qaadaya dhe tusaaluu ka bixiyey xayawaanka iska celin kara bahalka yar ka baciirin waa neefkii geel ahaa wa farasin iyo faraski iyo wa arnabin bahalkan bakaylaha la yidhaahdo wa dabyin iyo deeradii wa tayrin iyo digaaggii iyo shimbirihii duulayay sida gorayadii oo nin baa nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam oo yihi bal ka waran baadida arig daa wuxuu lahaa laka aw liakhiika aw lidib ama adigaa qaadi doona oo walaalkaa uhayn ama adaaba iska yeelan ama dee ay yay baa cuni dee yaygu yuu cunin baa laga fahmay ee waad qaadi karta baadida geela ka waran buuri maxaa kaa galay buui baadida geela sawtan iska wadato sibraarkeedii iyo taayiradii ay ku soconaysay iyo dhuuntii dheeraydii ay ku cabaysay iyo geedihi iska daa qaybseedintiiba soo kuwan ufuran maa la kawalahaa dee maxaa idin kala saaran meesheeda haddaal waa markay dee ayga iska miranayso oo dee waraabihii kusoo baxana ay fajaasayso faraskiina wuu ka cararaya bakaylihii iyo xayawaanadkan kalena dee orod bay adeegsanayeen midina duulimaadu duulaabuu adeegsanaya xayawaanka noocana midina dhababaco midina xoog kuwan waa la iska daynayaa marka wuu isku soo cadfay intan oo dhan ba markaasuu yihi falaa yajuusu ma banaana fi hadihi lmawaadici saddexdan meelood an yaltaqita inuu qofkii qaado ilaa lilxifdi calaa saaxibiha inuu saaxiibkii lahaa uhayunba uqaadi karaa fain iltaqata hadduu uqaado litamalluki inuu iska yeesho xaruma waa xaraam wa kaana daaminan waanu magdhabayaa shaygii hadduu hadhow dhacmo saddexdan meelood uu soo sheegay saddexdaaba baadidii xaramka iyo taa qofka bani aadamka ah ee yar macnaha uu guursan karayo iyo neefkan bahalkii iska difaaci karaya intaba midhun buu uqaadi karaa inuu kii lahaa u yaboohinayo siinayo laakiin inuu qaato uu yidhaahdo hadhow waan u magdhabi doonaa taa looma ogola tacadi baa ku jira baa laleeyahay taa baadidii kale haddaba saddexdaa kasoo hadhayna wa fi ma cadaa dalika intaa wixii kasoo hadhay yajuuzu lilxifdi watamaluk labadaba way iska banaanta inuu xifdi uhayuu yidhaahdo alaabtan waan haynaya lacag iyo adduun mid kasta ha haatee saaxiibkii lahaa marka uu yimaadun baanaan siin doonaa iyo inuu yidhaahdo waan iska qaatayba iska qaadashada macnaheeduna ay tahay ninkii lahaa maalintuu yimaadun baan umagdhabaya ninkii lahaa cishadu yimaado ayaan umagdhabaya laakin makaanaa leh taasina way u banaanta anaa le oo dee sidan soomaalida u qarsanaya maaha oo waxaabay kasoo qaadaan risiq ilaahay siiye unbay kasoo qaadaanoo baadida iyo yaboohdeeda iyo cidi sheegideeda iyo dadka badankiisu iskuma dhibaanba anigoo iskaba baahanoo halkaa xayraan ahoo marayo unbaabaa kiish lacag hela risiqa ilaahay inuu badan yahay bes intaasay ugu dhan tahay marka wixii dee waa la isku daba taagan yahay weji sharciya inuu maro ayaa la doonaya sidaa daraaddeed waa inuu labadaa mid uun maraa inuu qofkii uhayo iyo inuu isticmaalo laakiin sidan uu sheegi doono uu markaa niyoodaa maalintu kii lahaa yimaada inuu utiriyo wixii qiimaheedu ahaa fain iltaqada lilxifd hadduu u qaaday adhaysi lam yalzamhu tacriifuha dee inuu markaa yaboohiyaa waxba waajib maaha laakin dee waa sunne sida xadiidka uma farayo yaboohinteedu kolkaas sunne weeyaan watakunu cindahu amaanatan wuxunay noqonaysaa ammaano loo dhiibtay oo kale laa yatasarafu fiiha abada weligiina kuma tasarufayo halkaasunbay oli doontaa uno dee inuu yaboohiyaano waa sunne waajib maaha maalinta kii lahaa soo baxunbu dee udhiibi doonaa ilaa an yajida saaxibahaa qofkii lahaa jeer uu helayo fa yadfacuha ilayh maalinta dee kii lahaa uu soo baxo wuu dhiibi un alaabti waa marka aad uhaynayso ammaan ahaan wain dafacahaa ila alxaakimi lazimahu lqabulu haddii qaadigii magaalada alaabta noocani ay kusoo heynayso mas-uuliyadda weyn ummadda uhayay hadduu yidhaahdo qofkani hayn kari may sida u dhiib waajib bay ku tahay inuu ka qaado oo uu ka aqbalo dee isagii baa meeluu wax ka baahifiyey iyo idaacad iyo jaraaid iyo waxhaysto dee wax badan oo ka waaweyna lagu sii aaminay qaadiyaalka dee islaamka miyirka qaba ee markaa hawlaha kala wadaya ummadda ayay dee fuqahadu ka warramayaan nacam buuri sidaa ha ahaatee luqadatu lxaram baadidan xaramka laga qaadayo maca kawniha lilxifd yajibu tacriifuha iyadii oo loo haynayo qofkii oon laga isticmaalayn haddana in la yaboohiyaa waa waajib oo dee ma banaano baadidii xaramka inuu qaado qofku ilaa limunshidihaa kii yaboohinaya mooyaane wain iltaqada haddii haddaba alaabtii u qaato litamalluq aad iska qaadatid buud waad isaga sii baahan tahay de aad iska isticmaashi oo u banaynayaa sharcigude horta yaboohintan ha horreysiiyo marka yaboohintani dhammaato kadibna dee ha qaata isagu kolkuu qaatana ninkii lahaa haddii la helo unbuu magdhabay wajaba waxa waajiba kol hadduu tamallukayo alaabtii iska yeelanayo tanaa yaro adage an yucarifahaa sanatan calaa abwaabi almasaajid waalaswaaq sanad dhan buu ka yaboohinayaa albaabada masaajidada iyo suuqyada walmawaadic iyo meelihii alatii wajada fiiha uu ka helay cala alcaadati sida caadiga ah ayuunbuu u yaboohinaya oo macnaha kolkuu islaama laha yaboohdii hore waa lasii yaro ilaawaya ayuu ku laba kaclaynaya haddii wiigiiba laba ay sii haddii ay dee isaguba waa kan sheegi dooneen sida caadiga ah mararka qaarkood baa laga yaabaa hadduu wiiggii mar yaboohiyo in lasii xusuusnaado wiigga inta dambe o dhan markaas adigu curfigaa lagu xisaabinaya goortu sidaa la yar ilow kalaamu suuqi yawmeyni baa laydhaha markaa markuu sidaa la yar ilow uu haddana yaboohinaya ila wixii wuxuu ujeedaa waxaa loo jeedaa inaanu qarsoomin oo aanu libdhin un walmawaadici alatii wajada fiiha meeshii uu ka helay haddii boord lagu dhajiyana way iska wanaagsanta boordku dee waaba joogtaba hadalba male isagu alaabta noocaa iyo noocaasa in yad intuu ka sheego ciddii lahayd halkaa ha ugu soo hagaagto waa war dhamba kii lahaayo ordaya boorka akri fa fii awali lmri waktiga u horeeya yucarifu darafay nahaar maalinka labadiisa gelinba wuu yaboohinaya uma fi kuli yawmin maratan marka intaa la dhaafana maalin walba mar un ha ogeysiiyo uma fi kuli usbuuc usbuucii walba ha ogeysiiye hal maalin uma fi kuli shahrin maratan marka dambena bishiiba mar bixaysu si un buu u wadayaa laa yunsa tacriifu lwal yaboohdii hore aan la ilaaweyn saasunbuu ula daba soconaya wa yuclamu lana ogaanayo ana haada kani takraarun lahu soo celcelin inay tahy inay soo celcelin tahay si loo garto oo kii horun la soo celcelinaya baadi cusub aanay ahayn markuu yaboohinayana usluubkan uu sheegayaa baadida fayadkuru wuxuu sheegayaa bacda awsaafiha walaa yastawcibha awsaafteeda qaarkeed laakiin ma dhamaystirayo war lacag baan hayaa shandad ku jirta noocaas dee kolkuu intaa yidhaahdo dollar iyo ku kale waxay ahayd iyo tiradeedii iyo astaamihii u gaarka ahaa shandadaa iyo waxaas waa dhimay wain ka haddaba luqa baadi oo dhan laba yaboohiye tan buxus wain kaanat iluqadatu yasiiratan baadidii haddii ay tahay mid iskaba yar wahiya mimaa shay bay noqotay laa yu laa yuta'asaf caleyh qofku aanu u marugoonayn wa yucradu canhu haaliban sida qaalibkaana markuu yaro waayo qofku uu iskaba dhaafo idaa fuqida kolkuu waayo la waayo lam yajib tacriifuhaa sanatan sanad in la yaboohiyaa waxba waajib maaha bal zamanan wakti unbuu yaboohinaya yadunu u malaynayo ana faaqidahaa kii alaabtani ay ka luntay carada canhaa inuu iskaba dhaafo baadida qaarkeed baa yaroo dee nebigu calayhi salaatu wasalaam xabad timiroo banaanta ha loo arkay markaasuu lahaa haddii aanan inay seke tahay ka baqanayn dee waaba cuni lahaaba yaboohiyo waxba muu soo qaaday waxyaabaha markaa iska xaqiiraadka ah dad dadkuna hore isaga ilaawayo markuu jeebkiisa yaro baadhbaadhuu waayo dhacantay boodhanaya dabeedna kuma noqonaya halkii taasoo kale iyada waxba yabahde uma baahno badan haddii ay u baahatana intaad is leedahay wuu ku ilaawi karaya weliba qofka lagu xisaabtamayaana dee waa qofka caadiga ah dadka qaarna way dhexjeclo xun yihiin qaarna waxaad yar moodaa inay iska yar musrif yihiin oo markaa aanay adduunyada aada u jeclayn ama aanay jeclaynba ama dee qofka balwaawiga ah bahasha saydhaya iyo iyo ka ku duglaynaya dee isku mid maaha midina waxaa laga yaaba haddii toban kun ka lumaan inuu maanta o dhan raadiyo midina inuu iskaba dhaafo aduu qadarka laisle de toban kun oo kale marka qofkii ka lumaan oo laga yaaba inuu maanta daydee dabeedna iskaba dhaafo berrito hadduu ugu batana berri raaciyo qiyaaso noocaasun baa loo wadaya haddii konton kun ay yihiin inuu saddex bisho egeega waa iska suuragal wahalumajer saasun baa loo wadaya haddii boqol dollar ay ka lumaan bishan inuu raadiyo waa suuragal ilaa intu dee ninkani iskaga quusanay intaasaa lala wadaya adna xaggan aad kala shaqaynaysa isna xaggan uu ka daydaayay dabeed horey baa iska helaysa uma idaa carafa sanatan markuu sanadkaa yaboohiyo lam tadkul fii milki milkigiisa horay kama gelayso xataa yakhtaara ilaa uu doorto altamaluka bilafsi ku dhawaaq ilaa uu yidhaahdo waan milkiyey faida khtaarahu tamaluka markuu doorto malakahaa wuu milkiyaya maalinta uu idhaahdo alaabtaa iyada tamalaktuha anigaa iska qaatay waktigeeda la yimaadun baan magdhabi haddii aan markaa dee cid ciddan imaninbana dee kiun bay sadaqa u noqonaysa waayo dee ninkani qusuur muu samaynin iyo xadgudub gabadfal ma samaynin wuu dadaalay isagu xataa law talifat haddii ay dhimato alaabtani qabla an yakhtaara intii aanu dooranin tamaluga lam yadmanhaa ma magdhabayo oo masala alaabtii yaboohdeediina wuu dhameeyey welina muu odhanin alaabtii waan milkiyo oo waan iska qaatay isagoon gaadhin heerka ah ayay dee wixii laxaday laguma yeelanayo mana magdhabayo sababto a waanu milkiin ee markuu milkiyu ka dhigo maalkiisi ayuunbuu dee damaanteeda iyo magdhowgeeda u diyaargaroobaya waidaa tamalakahaa qofku baadidan uu helay markuu ka waageertuu iska qaatay uma jaa-a saaxibuhaa yawman min addahri maalin maalmaha ka mid ahun uu kii alaabtan lahaa yimaado falahu akhduha bicayniha alaabtii inuu iska qaataa way u banaantay in kaanat baaqiyatan alaabtii haddii ay taallo waa midh wailaa haddii aanay alaabtii oolin oo dee ninkani uu sii iibsadayba fa milihaa aw qiimatihaa wuxuu ka qaadi doonaa miligeedii ama qiimadeedii mitliiyo mutaqawamna soo kala fahamne gadbad haddii ay ahayd mater dee gadbadun ha iska bixiyo haddii ay ahayd alaab matel foostadaas oo kale qiimaheedu maanta intuu marayon ha bixiyo foosto noocaa iyo noocaasoo la igu kaa sheegay inaad yaboohinaysa ma haysa ha aniga hayo dee iibsaday markaa wuxuunu iska bixinayaa qiimaheedii warku waa intaasi ku dhan yahay maalkii ma lumin maalkii qofka muslimka ahaa kan hore helayna wuu sii intifaacsaday kan dambena acown bay ugu jirta bangi waxuu yaallo kale marka inay bangiga aakhira u taaliyo inay kan adduunyada u taalo midun bay noqonaysa wain tacayabat alaabtiibaa masel duugowday akhadahaa maca alcarshi iyadoo kabitaan la raaciyay buu qaadanaya waxaan masel qofkan ka lumay waxa uu ahaa gaariba kasoo qaadu waayey meeluu dhigay oo ku baarkigareeyay buu waayey oo dabeedna wixii baa sidig kaga dhacay ama wax yarba dee gaadhimala lama waa kare dhulka dee mashquulkaa mooyaane alaabun kitaabkan oo kale kasoo qaad ninkii kitaabkii helay markii uu helay wuu yaboohiyo dee cid soo baxdu waayo uu iska isticmaalo u iska mulkiyo dabeedna uu akrista isagoo duugoobo googo-ay uu kiilaha yimi markaa wuu qaadanayaa kitaabki xoogaaga qiimaha ka nuqsaamayna wuu ku kabi doonaa kan haystay akrisanayay aduba markuu cusbaa la siinayo soddon kun maanta markuu duuga yahayna toban kun la siinayo dee labaatanka ka dhiman buu raacinaya kiina kitaabkii buu qaadanaya ninkii iska lahaa anficiina dee ninkani ka dhamaysay oo dhowr dawr buu maray wa yukrahu waxaa iyadu la karaahiystay iltiqaad alfasiq qofka aan hagaagsanayn arrinkiisu aanu hagaagsanayn faasiqa la idhaahdo ee cadaaladba aan lahayn kaasi inuu qaado waa karaahiyo dhan loogu hagaa ila wixii uu cunaya yaboohina maayo wayunzacu minhu wayusallamu ilaa hiqa intoo laga qaado ayaa qof hiqaa loo dhiibaya oo lagu kalsoon yahay oo qaadigaa intuu ka qaado hebelow ma alaabaad heshay haa dar horaa kugu siibtay iska hebel iskaga dhiib buu leeya adoo raalli hebelkaasaa loo dhiibaya wayudamu waxaa loo geynayaa ila alfaasiqi ma aw yudamu bu yihi mise wayudamu hadii bilwaa uu dhigay dee markaas waxay noqonaysaa in marna laga qaadi karo marna isagii hayay un cid kale lagu dari karo aw oo bimacnaa wow oo bimacnaa aw ah ama qofkii faasiq ahaa waxaaba lagu darayaa siqatun baa loo geenaya siqadaas oo yashruf yushrifu calayhi fi tacriif markanuu yaboohinayo kala warhaya uma yatamalakuha alfaasiq kan faasiqa baa iska qaadanaya in laga qaadaa way banaaneed waxaa kaloo iska banaan in dee qof aamina lagu daro oo la idhaa war balkan inuu yaboohinayo inuu qabsanayo ka warhay arrinkiisa marka dee wuu kasoo warbixinaya kolba uu la soconaya fiqadanina waa qof aan dee la faasikoobi karaynin isaga e oo aanu kani harawsan karayn ama aanu laaruushi karayn weeyaan hebelow adigu raaco bal siduu u yaboohinayaa inay sidii sharciga hay tahay iyo in kale eeg waktigii yabaahdu kolkuu dhammaadana kan faasiqa baa yeelan doona hadhow dee isagunbaa laga magdhabaya walaa yasixu ma ansaxayo labtulcabd addoonkii inuu baadi qaada ma ansaxayso oo kol haddaanu tasaruf lahayn waxba yuu qaaday fain akhadaha akhadaha sayidu minhu wa kaana sayidu multaqida hadduu addoonkii baadi qaado sayidka ale iska keen maxaa yeelay dee wixii aanunbay igu soo noqonayaane adugu addoon baad ahaydee iska keen buu leeyay sayidkana weeye ka lagala xisaabtamaya ee ama yaboohinaya ama milkiyaya ama xifdinaya ama hadhow magdhabaya waa sayidka laakiin qadiyaddu xaggan addoonka ma aha waidaa lam yumkin haddaba markaanu suroobin xifdu luqata baadidan in la ilaaliyaba baadidiiba waa shay hore u soconaya oo ama qoyan ama aan joogiba karayn oon stoor lagu hayn karayn kalbidiikh waa xabxabkii iyo wanaxwi wixii lamid a khudradii oo kale markay baadidu noocaa tahay taneg kuradalba halkaa ka helay ama taneg xabxaba ama adigu wax raashinahu oo iminkana suuq gelaya laakiin hadhowta baaba-aya oon la hayn karayn stoor lagu hayn karayn yukhayaru waxaa la doorgelinayaa qofka baadidan helay bayna aklihi wa bayci in uu cuno iyo inuu iibiyo labadaas uu door qaadanaya inuu iska cuno iyo inuu iibiyo labadaba waa heli karaa cid ka iibiyo kaashkeedii uu xafido ilaa kaashkaa isagu dhigmaye alaabtii hadday dhigmi weydo noqotay khudradii iyo wixii banjarayay dee lacagta laga soo saaraa way dhigmaysa markaa inuu iska cuno oo dabeedna yaboohdan intuu ku dhufto marka kii lahaw yimaado lacagtii uu siiyo iyo inuu lacagta ku dheedi hayo labadaba khiyaar buu leeyay uma intaa uu ama cunay ama iibiyey yucarifu sana sanad buu yaboohinaya marka kii lahaa uu soo baxana wuu siinaya adduunkii hadduu adduun badan yahay wy wa in amkana islaaxuhu alaabtani ha qoyanaata laakiin qudheeda haddii la nabnabi karo oo la hagaajin karo ka ruabi waaba bahashan timirta xasiida ah fa in kaana alaxadu haddii sida dheefta badani ay tahay fii baycihi iibkiisa baacahu dee ha iibiyo aw tajfiifihi ama sida axadka ah ee u dheef badani waxa weeye in la engejiyo oo la dhigo jafafahu kolkaan ha engejiyo masel alaabta qaarkeed baa marka tallaajada lagu xidho dee muddo dheer iskaga jiri karta oo muthallaj kolka laga dhigo ama kolka la wado ee la qaadhiyo muddo dheer bay iska oli kartaa kolkaa laba midunbuu samaynayaa ta noocaas oo kale haddii ay tahay inuu engejiyo oo uu dabeedna dee ka dhiga mid oli karta iyo inuu iibiyo kaash ka dhigo axadkan uu kuu sheegayaana waa marba sida u dheef badan ee u adduun badan marna tajfiif inay ku taalo ayaa laga yaabaa inay qiimo badanta marna in imika la xaraashoo la iibiyo oo lacagtii meel la dhigay ku qiimo badanta sidaasun hala yaabo meeshii waxa ad ka fahamtay qofkii muslimka ahaa ee xoolahani ay ka lumeen wixiisiiyuu waayine halala raadiyo yaanu ka khasaarin ee dhaqaalihi hala ilaaliyo qofkan saaxiibkanina haddii uu wixii ku dadaalo oo waajibkiisii uu ma maro isaga qudhiisuna ha intifaacsado oo haddii uu ciddii lahayd helana ha siiyo hadduu waayana dee waa ka waa ka saamax wey waxba laguma le luqadadii intaasuu ku dhameeyey warkeedi hadduu shaygu wax yar yahayna dee sooba xusmay laqiidkiibuu halkan ku xusaya ama manbuuska la idhaahdo waa qof isagu dee laga helay un meel cidlo ah amaba laga helay meel waddo ah guri mid kasta ha ahaatee waa ilmo yaroo la tuuray ayuunbuu noqonayaa amaba anbadayba dee dheh ile labada way isku jiri karaan aimada qaarkoodna markay mathal baabu zakaat ka warramayaan dadka zakada la siinayo wabni sabiil bay ku daraan kii isaguna ina wado dee mar haddii waddo un laga helay waabuu kusii cadyahay oo wadaaba dee isagiina laga soo qaaday markaa dadka la siinayo sakadii ayay ku daraanba waxa u ihi kolka iltiqaatu lmanbuudi fardu kifaaya kan manbuudka ahe la tuuray in la qaado waa faradba weliba waa fardulkifaaya oo haddii qaarkeen qaado wuu inaga dhacayaa faradka laakiin haddii dadkao dhami qaadi waayaan dembiilayaal wey waa naf bani aadam ahoo walaqad karamnaa bani aadama buu lahay inama la yidhaha waa garac ama la yidhaahdo waan badee maxaanu ku falayna maya faidaa wujida laqiitun marka ilmo yar la helo ama dee xoogaaba ha la egaado ama mujo ha ahaadee xukima bixuriyati inuu xor yaha laga soo qaadaya horta waa berigii addoome iyo xorta isku dhex jireen dee imika waaba xor un wakadaa biislaamihi inuu muslim yahayna waa laga soo qaadaya in wujida haddii laga helay fii beladin wadan fiihi muslimun qof muslim uu joogo waxaa loo dadaalayaa qofkan islaamnimadiisaa loo dadaalaya inta wado lala helayo meel lala raadsadoo lala sollaysto inta lala helayo markaa addoonna laga dhigi maayo gaalna laga dhigi maayo muslim baa laga dhigaya xora ayaynu kasoo qaadayna ilmaha yar hadduu wadan muslim yahay hadalba ma leh wadan gaalaad oo xataa qof muslim uu joogo haddii laga helana bilahi uu kani dhalay wey wain nafaahu buu raaciyey kani haba diidaba oo ha yidhaahdo anugu maan dhalin anugu maan dhalin hadduu idhaahdo wuxuuna ukacaysaa dhinaca masal nasabka laakiin dhinacii islaamnimada kamuu anfiyin dee markuu qofkaasi yidhaahdo ilmaha maan dhalin dee haddii uu sina ku dhalay ilmihiisii maaha waa runo laakiin dee muslim wuu yahay ee nasabkiisii un baanu ahayn nasab ahaan unbuu anfigani keenaya laakiin xagga islaamnimada maya haddaba ilmihii yaraa marna cidluu iska yaallaa marna adduun baa la socda labada arrimoodba wuxuu kala yeelan doonaa tixgelintiisa fain kaana haddii uu ahaaday macahu maalun mutasilun bihi xoolaa faraqa loogu soo xidhay matalan aw taxta ra'sihi ama madaxa barkimaaba looga dhigay fa huwa lahu ilmaha yar baa iskale xoolaha oo waxaa laga yaabaa dee qof ka takhalusaya bani aadamku waa noociyo badan yahay inuu is idhaahdo intanna ha sii sahaydo mid tuuraysay baa tidhi intanna bal qofka qaadaa ugu horeynba ha kusii wadwado amaba way u barkiyeen amaba dee faraqaa loogu xidhay maryihiisii baa loogu wareejiyey hadunba jir marka xoolahan isagaa qofkaa yar iska leh maalik buu ku noqonaya fa idaa iltaqatahu marka uu qofkan yar qaado xurun muslimun amiinun muqiimun uqira fii yadi qof shuruudahan lihi kolka uu ilmihii yaraa gacanta kusoo dhigo waa loo daynaya ugu horeyn waa inuu xor yahay qofkan qaaday muslim waa inuu yahaanu gaal ahayn amiin waa inuu yahaanu faasiq ahayn muqiim waa inuu yahayoo reer baadiy qayd wey uqira fii yadi nin baa ilmo yar helay dabeedna sayid cumar radia allahu canh ayuu la yimi markaa ninkii ka mas-uulka ahaa kaa helay amaba odaygiisa ahaa cariifkiisi caaqilkiisi ayaa yidhi ninkani waanu naqaanaayo waa nin aada u wanaagsan cumarow oo aamina haddaba hay buuri adiga ayaa walaagiisa leh macnaha wilaayadiisa adaalahoo ka mas-uula annaguna biilkiisaana saaran adigana ilaalintiisa iyo xanaanayntiisa markaa ninkii ninkii ilmihii yaraana wuu haynaya isagiina waa lagu biininaya baanka muslimiinta dee uu uxaadiraya wax bushaarkii ka qaadanaya ilmahaya wayalzamuhu waxaa ku waajibaya qofkan ilmaha yar helay alishhaadu calayh wa calaa maa macahu inuu ilmaha yar markhaati u sameeyo iyo ilmaha yar wixii uu sitaba si aan hadhow waleerku u badanin amaba qaadigaba aanay isu qabsanin inuu yidhaahdo weeye waxaasaa ilmahan yari uu sitay isagana waa helay wa yunfiqu calayhi min maalihi xoolahan ilmaha yar hoosta ugu jiray haddii ay dhacdaba dee ayaa laga biilinaya oo ninkan soo helay baa ku biilinaya biidni alxaakim qaadiga fasaxiisaana ku biilinaya qaadiyo ilmaha yarya adduunkaasoo wataan soo helay waayahay qoraalkaa qaado oo dee uga dhig buu leeyahay masaariif markay ka dhammaatana soo sheeg mar walba intaad bixisayna soo qor fa in lam yakun xaakimun haddii aanu meeshaba xaakim joogin anfaqa minhu waashhada intuu ka biiliyaabuu markhaati u samaynaya wuxuu leeyahy yarkan biilkiisu maalintii kula yawm waa intaas ayuu qaataa bishii intaasuu isticmaalaa xoolihiisa intii kalena waanu hayaa intanna waan siiyey buu leeyahay waar bal hebel iyo hebelo ka markhaati ahaada fain lam yakun lahu maalun xoolaba ma leh ilmihii yaraayo isagoo cidlo ka qayliyun baa la qaaday fa min baytilmaali baanka muslimiinta ayaa laga beelinaya markaana sidaa cumarba uu sameeyey radia allahu canh maxaa yeele baytulmaalku ma aha dee meel dadka madaxda ahi ay markaa iyagu siday doonayaan uqadimaan ay u akhiraan ama ay kabaha ka subkadaan oo guryo wanaagsan iyo gawaadhi wanaagsan iyo meelo ay dee akowna ka furtaan ay ka sub ka sahay qaataan maaha laakiin baahiyaha dadka muslimiinta ee caamka ah iyo dhibaatooyinka yimaada iyo duruufaha dadka qaarkood ku yimaada laga daberaya qofkan mas-uulka ah ee ummadda u sarreeyaana dee wuxuunu ula mid yahay dadka kale ayuunbu ula mid yahay ee waxaan gacantiisaba dee kuma jiraane cid kalea gacanta ku haysa waa cadaaladda islaamka marka la raacaya wey fain lam yakun lahu maalun fa min baytilmaali wailaa haddii aanu baytulmaalba jirin bui minhaash lama xanta bui minhaash ninkii soomaaliga macnaha wuxuu uga jeedaa masale kastoo uu soo wadaa un haddii ay taasi dhici weydana isagaa ku dhufanaya wailaa haddaanu baanba jirinna iqtarada ninkani wuu amaahanaya calaa dimati ifl ilmaha yar unbuu ku amaahanayaa dee dimadiisa macnaha iskashi isaga lagu leeyahay wey madaxda dadka muslimiinta ee markaa maalqabeenkaabay waajib ku tahay in la beliy inay beliyaan oo markaa dabeedna loo qoro la yidhaahdo dee hebelkaa yar baa lagu leeyahay berri ka maalinta dabeed toban jir markuu gaadho mutacalim noqdo shaqogal buu noqonayaae dee u qora mana diidi karaa inay siiyaan iyo inay amaahiyaan unbay maaragtay ayay u taallaa wain akhadahu haddii uu qaado cabdun aw fasiq waxa qaaday addoon amaba mid aynaan garanaynoo dadkeenna aan ahayn oo dawshada oo faasiqa hor ilaahay baa caabudin oo dee xadhigga soo goostay hadduu doono iibinaya aw amase man yadcanu bihi ama mid reer baadiyaabaa helay yadcanu la guuraya bihi ilmaha yar min alxadar ila albaadiya intuu magaalada kala guuro baadiyaha ula guuraya helay untuziica minhu waa laga qaadaya maxaayle baadiyahan iyo dee beledku isku mid maaha oo xaggan baadiyuhu dee waanay hawl badan yihin waana meel iska khatar badan wey sidoo kale tacliinna ilmaha yari kama helaya ee uu ku naanaadaya isagoo labaatan jira unbu siduu adhiga uraacsanaya soo daynaya haduu laakiin benderka joogo nolol iska roonna waa noolaanaya ilmaha yari waxaana laga yaabaa in uu dee wax barto oo qur-aankii iyo diintii inuu si wanaagsan u barto oo mutacalim uu noqdaa suuragala wakadaa kaafirun haddii uu qaado mid gaale wahuwa ilmaha yarina maxkuumun biislaami islaamnimadiisii aynu xukunay hadduu mid gaalahi qaado untuzica minhu waa laga qaadaya iyadana yaa ka qaadaya dee ummadda muslimiinta ee isku duubanee fikir ayaa ka qaadaya haddaanay dawladba lahayn mar hadduu ilmaha yari gaal yahay maxkuum biislaami ta waa kii la helay kuwa aabiyo hooyo leh oo qolo ka dhashay oo dee isaga arrinkiisu meel ku tiirsan yahay iska daa laakiin kaa yara la helay mid kaafira uma dhiibayn oo dee hadhowbu isagii uu nacnacay oo soo dhabanaaniyey oo kristan iyo balaayo xambaarsan buu nala soo dhex hawaarsanaya oo cuqdadna uu kasoo buuxiyey dee guud ahaanbana dadkan gaalada ah ee loo dhiibaya carruurta yaryar waa waxaan dee islaamka ku banaanay wey waayo dee kuma lahaba wilaaya kuma leh khatarta markaa dee islaamka uu ka digayana wax badan baaba dee imika laga arkayba wain iltaqadahu haddii ay ilmihii yaraa qaadaan ithnaani laba ayaa qaaday watanaazacaa waanay ku murmeen anaa haynaya iyo anaa haynaya falmunsiru lmuqiimu wlaa ilmaha yarun baa loo danaynaya nimankan loo danayn maaye ka intuu hantiga haysto isla markaana negi ee aan geediga ahayn kaasaa loo daynaya oo ilmahan yar labada nin ha wada heleen laakiin markay ku murmeen midi waa waa waa reer baadiya midna waa reer magaal kaa reer magaalka ha loo dhiibo ee weliba dee masruufi karaya haddii ay dee labadiiba sinmaan oo laba nin oo reer magaalo labadaba biilu helayaan bay noqdeen oo loo qori tuuraya alqurca taqtacu nisaaca murankay goysaa qorituurku baab lmusaabaqa halkan wuxuu ku xusayaa daratankii inuu islaamku ogol yahay tartanka qaarkii tartanka had iyo jeer wixii banaa waa ogolyahy oo nebiguna dee waa kii lahaa calayhi salaatu wasalaam macnaa laguma tartami karo ilaa nas ilaa xaafir aw nas ilaa kufin aw xaafirin aw nasin diibkii daa ninkii ku daba daraya wadaaca ahaana wey janaaxa ku daba daraya wey wuxuuna lagu tartami karaa gaadiidka cagta ballaadan sida geela oo kale iyo wixii qoob leh fardaha iyo dameeraha iyo wixii rasaasa kuwaasaa lagu tartamaya amaa waxyaabaha kale wuu kuu sheegi doonaaye iyaga maya tartankoodu ma gelayo tartankanna waxaa looga jeedaa wax dagaalka wax ka anfici kara oo dadka muslimiinta ahi mar walba way iska tababaran yihin halkan iminka gaaladu ay ka tababaran yihin muslimkuna wada naa'imiinta ay yihiin ama ay iska meeraysanayaan ayuu islaamku ahaa ka isagu mar walba dadkiisa kula dadaalaya awoodda iyo inay yeeshaan aqoonta iyo tadriibta iyo layliska waxaana markaas ay tahay ibqan liqawlihi tacaala waaciduu lahum ma statactum min quwati wa min ribaati lkhayl turhibuuna bihi caduw allahi wacaduwaku dadka muslimiinta ah oo dhami cumuuman inay iska tababarnaadaan oo qofkii dee haddii lagu soo duulay le waa qof diyaar u ah baatilka iyo awoodiisu inay mar un ka hor iman doonaane maalinkaa mid aan meeraysanin waa inuu noqdaa marka intan aynu sheegnay gaadiidka iyo waxaa qooblayda ahi kuwa kale hubkaa la ridayo dee kuwaasaa lagu dagaalamaa waxaa haddaba iyaduna jira tartan waa lagu gelaya waana laga ilaalinaya halkii qamaarka inama alkhamru walmaysiru markaa maysirkaasina si aanu usoo gelin tartankanina uu inoo xasilo labadaasaa la isku oobsanaya marka labada baabka kaga hadlaya waa labadaas wax lagu tartamayo oo awoodaynu ka kororsan karno oo cadow wax inooga anfacaya iyo inaanu wixii inaga noqonin wax lagu sharatamo oo dabeetana habkii khamaarka u soconaya labadaasaa laga ilaalinaya dee nebigana calayhi salaatu wasalaam asxaabtiis tartan buu ufurayo bayna alkhayl almudamara wagayri lmudamara fardaha tadmiirka lagu sameeyey wa calaa kulli damir waa neefka marka la layliyuu bog laalan yahay wy ee dhididka oo dhami uu ka dhamaado intoo bustayaal iyo wax la saaro ayaa bacadka la joojinaya dhididkaa ka dhamaanaya dabeedna ereygaa lagu celcelinaya marka neefkii wuu haftabaxaya dadkuba ila haftabaxa buu leeyahay marka haddaad halkan ka lugayso ninka reer miyigaa galabtooda caraabi kari maysaan ilaa xaabaale meel dhexaad ku nasnasanaysa adugu markaa gaadiidkaa haftabaxa iyo kale laba amad baa loo sameeyey laba masaafadood oo loo kala cayimo dee tartanka qoloba ay meel ka gelayeen wakadalik nabiga caleyhi salaatu wasalaam dahashiisii tartanka way geli jirtay waa ku geli jiray maalintii dambuun baa nin reer baadiyahoo qacuud qaalin yaroo wata ayaa la yimo hashi ka dheereeyey dadkii haddii ayaab ku noqotayna waxa uu markaa nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam isagoo ummadda taa ka qancinaya ilaahay waxa uu xaq iskaga dhigu isku adkeeyo shay kastoo adduunyadan magaciisu kor noqdo inuu hoos u dhigo ha ku xiiqina buu lahaa sunnada ilaahay barta oo wax waliba maalmay leeyihin maalmaheediiba hashan dhammaado qacuudkana ka dulbooday raalle hada buu leeyahy tajuuzu way banaan tahay tartankani cala alciwad in weliba adduun la dhigto ayaa iska banaanta waxaanay ku banaan tahay bayna alkhayli walbiqaali walxamiir intaasay ku banaantahy waa fardihii iyo dameerihii buquulkii walibili walfiila oo wixii cagta ballaadhnaa iyaguna wey gaadiidkii iyo maroodigii laakiin marka la tartamayo si aan dee la isu muusaynin ama aan la isu khaldin qishna meeshii aan u imanin waa in arrimahan soo socda la helaa labada la istartansiinaya laba isu dhigma waaynay laakiin laba lasii ogaya inay kala dheeraynayaan haddii ay eg yihiin dee maxaa la iska baal wadaa midba mid lamid ah lala doonto bishardi itixaad iljinsi waa inay isku jinsi yihiin awr iyo awr faras iyo faras falaa tajuuzu bayna baciirin wa faras dee neef geelah iyo iyo faras lama tartansiinayo wa yushtaradu macrifatu lmarkuubeyn labada markaas labadan shay ee la fuulayo waa in la garanayo labada la fuulayo waa in la garanayo waxa ay yihiin haddii laba nin dee tartan gelayaan anaa kaa dheereeya anaa kaa dheereeya waxay fuulayaan waa inuu yahay wax la garanayo wa qadru lciwadi walmasaafa inta la dhigayo ee sharad ahaan loo kala qaadanayo waa kii mubaax ahaaye wuu sheegi doonaa ka aan mubaax ahayn waa in iyadana la yidhaahdo waa intaa masaafada laga soo laabanaya waa ilaa halkee waa ilaa meel heblaayo waa inay cayimanta haddaba sharadka banaani waa kan soo socda wayajuuzu waxa iska banaan an yakuuna alciwadu minhumaa aw min axadihimaa aw min ajnabiyin intuba way banaanta in labadooduba ay dhigaan adduunka ay halkaas soo dhigaan anna waa iga inta anna waa iga inta iyo inuu qof kaleba yidhaahdo anigaa bixinaya kiina dheereeya intaa siinaya kiina dheereeya wuxuu leeyahay intaa ah mid baa isku lisayo halkaa taagan isagu labada dariiqaba way banaanta waxaa kaloo iska banaan in midkood uu bixiyo oo idhaa hebelow haddaad iga dheeraysa intaasaad leeday waa saddex markaas moogta mar ajinabi baa bixiyey aan labadood ahayn marna labadoodiibuu mid waliba dhigay marna midkoodun baa bixiyey saddexda suuro mid un baa u baahan doonta in la kabo laakin waa laba waa sidooda oo marka ajinabi uu qof aan labadood ahayn uu dhigo wixii kooda dheereeyunbaa qaadanaya wax kalena looma baahna qamaarna maaha marka midkood uu dhigana dee qamaar noqon mayso oo labadiiba may dhigine kii kale hadduu ka dheereeyo wuu iska qaadan doonaa kii waxaan dhigay hadduu dheereeyana isagii baa la noqon laakiin labadooduba marka ay dhigaan ayuu shardi uxidhi doonaa fain kaana hadduu ka ahaaday ciwadkan iyo adduunkan la isu dhiganaya min axadihimaa midkood hadduu bixiyey ko aw min ajnabiyin ama qof kale oon labadood ahayn uu dhigay jaazat bilaa shardin dee wax shardiga la raacin maayo iyo hebel kaleoo lagu dara midna ma jire sidan un bay xaajada udhacaysa faman sabaqa minhuma akhadahu ka dheereeyunbaa qaadan ka dheereeya ayuunbaa qaadan doonaa hadduu midi bixiyu yidhi haddaad iga dheeraysa intaasaad leedahay dee kolkuu ka dheereeyo wuu qaadan doonaa haddii laga dheerayn waayona dee wixii wuu la noqon haddii ajinabi bixiyeyna dee ka dheereeyunbaa qaadan taasi waa warcad wain kaana ay alciwadu minhuma haddii adduunkii labadoodaba uu ka ahaado kana uu leeyahy intaasaa iga sharada kana uu leeyahy intaasaa iga sharada ha dhigeen horta ushturida waxaa la shardiyaya an yakuuna macahumaa muxallil wax ka saara qamaarkii in la helo oo qof saddexaadan waxba bixinin in la helo markaasay maysirkii iyo sharadkii muxaramkaha kolkaasay ka baxaysa muxallil waa qof saddexaad uu kuu sheegi doono wa huwa muxalilkan u xalaalaynaya wixii qaadashadiisi haliun calaa markuubin kuf-in limarkuubayhima laa yukriju ciwadan haliun waa qof saddexaad kana intan u dhigay kana intan u dhigay mid saddexaad waa inuu soo galo kaa saddexaad oo gaadiid fuushan gaadiidkaasoo u dhigma labadooda kaa saddexaad oon isaga shilin ka bixin ee arrinkan uu soo gelayaa waxa weeye kii la xaraam yeele sharadka ahaa in aanu u egaanin kaasun baa laga diidan yahy haddaba markay sidan u dhacdee saddexdan in tartamayaane laba wax bixiyeen midna aanu waxba bixinin hadday kala dheereeyaan xaaladda waa sidee faman sabaqa min ahalaathati akhada saddexda kii u dheereeyun baa isku shubanaya labadii qusum dee ninka u dheereeyun baa isku duwaya oo iyagii ka tegaya oo qaadanaya wixi waa mid wain sabaqatnaani ishtaraka fiih haddii ay laba dheereeyaanna dee labadaasun baa qaadanaya oo kii saddexaad ba hadhaya warkuba waaba intaaba hadday kala dheerayn waayaanna de maxaa la soo kordhiyey markaana haba waxyaabaha lagu tartami karo waynu soo xusnay wixii xaafir ahaa ee qoobkiisu qoob lahaa ama wixii huf lahaa adin ballaadhnaa nasligiiba hadhay marka hubkii lagu dagaalamayay wixii caalo lahaa intuu xadiidku sheegay wayajuuzu waa iska banaan yahay tartanka noocani ama dhugtankani dhugtan wayajuuzu waxaa banaan musaabaqadii watajuuzu lmusaabaqa cala anishaab waalarmaax wa aalaat alxarb waa saddexdaa marka nishaabkani waa leebaabki rimaaxanina dee waa warmi aalaatulxarbina caam ahaanba waa qalabkii lagu dagaalamayay de imika haddii meelaha dee laga isticmaali karo leebabkan iyo warmahan dee waa la isticmaali doonaa hadii kale laakin kuwan imika lagu dhugtame dee lagu shiish bartaa waa aalaatulxarbigaasu qalabkaa lagu dagaalamay oo berigaa dee waxaa laga yaabaa inuu micraad iyo manjaniiq iyo waxyaabaha ahaa madaafiicdooda u weyn ee ama qaara ilaa qaara isaga gudbaya kuwan imika la idhaahdo gaalada ku harawsadaan ilaan adduunyada halaga joojiyo kuwa sawaalikda guurta berigaa manjaniiq u ahaa manjaniiqanoo dee intoo kafad weyn lagu xidho laan weyn oo kaabadan la-eg ayaa kafad afka loogu xidhaya dhagaxaan baa lagu guraya ama qoryo daba baa lagu guraya dabeedna toban nin baa dib usoo qabanaya way sii daynaya ilaa laamidaas oo kale ama dooxa qarkiis oo kale ciidan jooga ayay dabeedna ku dul daadanaya wuxuba intaasu ahaa artileriga ugu weyn maantana dee halka isla maraysa waynu arkayna sidaa darteed bu warme iyo leebab iyo dee ka hadlay laakin aalatulxarb ayay soo wada gelayaan inkastoo kan shaarix uu raacinaya wamiluhu almadfaca waramyu bilbunduq midfa madaaficdii iyo maaragta banaadiqdii kollay laba boqol iyo konton sano meelahaasay jireenba waxoodu ma intay jireenba ma badnaynba kuwaasaa lagu dhugtamaya haddaba walciwadu minhumaa dee waxaanay dhigayaana markanay hubkan ku dhugtamayaan labadoodaa bixinaya aw min axadihima aw min ajnabiyin saddexdiiba uu ka iman karaa walmuxallilu macahumaa labadan qof muxallil baa ku dhex jiraya labadan wax shiishaya dhugtamaya in kaana minhumaa hadduu ka ahaaday ciwadku labadooda hadday labadoodaba wax dhigeen muxallil waa inuu jira calaa maa taqadama habkii inoo soo horumaray ku sifaysan oo hubku haysta iyo koodu de wayna isleegin eeke haddii la wada ridayo waa in muxallilku dee aanu faal sidanin ama mid dee isagu ka tiiro dheer oo ka shiish wanaagsan waa inaanu sidanin ila ninkii markaa waxay iska cadaanaysa inuu duulimaadku yahay yage hala mid noqdo wayushtaradu waxaa la shardhiyayaa tacyiinu ramayaat inta jeera lagu dhufanayo waa in la cayima oo la yidhaha waxaynu ku kala helayna aynu ku kala badinayna saddex jeer ninku markuu la hela meesha wa cadad rashqi inta tacshiradaooda la ridayana waa in la sheegaa iyo walisaabati inta jeera lagu dhufanayo walisaaba maala min kuli kamsatin ka kamsati min cishriin wa sifati ramyi habka loogu dhufanayo walmasaafati goobta laysu soo taagayo wa man ilbaadi-u minhumaa kooda bilaabaya waxaan oo dhan si aan la isu qabsanin waa meel xamaasad leh had iyo jeer waa in ay wada cayinaadaan oo laga sii heshiiyaa gacmo madhan waxaan oo dhan lagu heshiiyaa mida ramayaadkaas waxa uu ku fasirayaa in shaksiga waa shaksigu waa meeshaa taagan waa in la yidhaahdaa amaba dee ramyadu waxay noqon kartaa xataa meesha lagu dhufanayo lafteeda hadduu kana u haysto gidaarka halkaa kore ee cad kana u haysta halka rinjiga iyo goordha waa la murmaya marka waa in tacyiin lagu sameeya ramayaadka meesha la shiishayaba iska dhig cadad ya ha ha waa meeshaa yoolkaa cadadu rashqina waa inta jeer ee la tooganayo walisaabatina inta jeera lagu dhufanayo dana wuxuu leeyahay waxaynu ku ridaynaa toban jeer saddex kamida qofka la helaa qaadanaya lacagtaas toban jeer baynu ku ridaynaa saddex kamida qofka ku hela hadduu ka badiyana dee waaba axsana waa ajaada u wanaajiye marka isaabaduna waata sifatu ramyi wuxuu uga jeedaa de waa waxyaabaha laysku khilaafi karo maala haddii la dhigto muraayad ma muraayadda inuu dacalka ka dhacaabo ama inuu bartanka ku dhufto oo uu kala jebiyaaba ama inuu hoosteeda ku dhaco uu soo ridaaba wixii waa in la sheegaa dadka dee aada shiishka ugu dhugtami jiray ba aada u yaqaane oo shilinkaa haddii la dhigto oo dabe oo ay tahay in lagu kala jeexo waa macno gaara in meesha lagaga eriyana waa macno gaara sifatu rami masaafadana dee intaynu isu soo taagaynaa imise tallaabo mid baa ku durki kara mid baa dhinac kale iska taagi kara waa inaan keebaa bilaabi karaa ilan waad iga gashatay si aanay u iman walaa tajuuzu ma banaana bu uhi tartankan imika aynu soo hayno cala altuyuuri waalaqdaami wasuraac shimbiro tartan laguma gelayo lugaha laga xidhay oo bahalahan coomaadahan in la sii daayo dabeetana tartan noocaas iyo baaskan iyo waxaa maya de xadiidku muu sheegin aqdaamtiina iyadana maya marka aqdaamta waxa uu ku fasirayaa bian yaqifa saacatan masalan calaa qadamin waa tartan noocan isaguna u yaalla oo mid baa odhanaya lug qura haddii aan ku kaco ama lug qura haddii aad ku taagnaato hal saaco ama lug qura haddaad intaasoo masaafada ku socoto maya wax macnoo badan tani sii samaynays cadow maxay ka dhicin de waxani oo qofka cafadhiiste suraacanina isaguna waa musaaracadan imika waabata imika ugu dhib badan be toodani dee lama yidhaahdo wax caadi aho cadow lagu diyaar garoobaye waa fii sabiilihum guri wey iyaga kuwan gaalada musaaracadan dee laysku nafbaxayo inkastoo qofku malaayiin dollar uu qaadanayo malaayiinkaas uu u dhimanayaaba marka wuxuu u badheerayaa ilahay arkaade khatarta ah ee aada aragta nebigu waa la legdamay calayhi salaatu wasalaam nin rukaano la odhan jiray abu daawud sida maraatiishiisa uu ku sugay markaa rukaanow wuxuu ahaa nin maroor ah maroorka ma taqaanaa dadka legdamee geeljiraha yaqaane ninkaa hebel waa maroor bay ku odhanaya dhinaciisa cid dhulka ma dhigto af carabigana waxaa la odhan jiray shadiid surca nin laysa shadiidu bisurca qofka dadka legdaamaha shadiid surca waa ku nebigu laha rukaanow dabeeta nebigaa yidhi maadii bix waa waa isla ogolaadeen hadii daf laysirina markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa legday si aanu markaa qalad ufahmin mar kalena haddana igu celiyey mar saddexaad iyo mar labaadbana waa ugu celiyey dhabadiisu soo taagay marka waxaa la xusaa in ay ku heshiiyeen kolkaa mar kasta oo leg uu legdaba inuu siiyo deelka laga badiya neef fadhiya ninkii markaa wuu ka yar xumaado waxau ihi haddii masel dee ehelkaygii aan caawa isku calancaday haddaan is idhaahdo ku noqo bu maxaan ku warbixinayaa bu waa inaan idhaahdaa lexdaa waxa cunay baad taa kalena way baxsato way firdhatay bal waayo tii saddexaad maxaan ku sheegi tii saddexaad maxaan ku meelay markaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxa uu ninkaa ku yidhi war isugu kaa dari mayna muqaalabadan iyo legdintan iyo qaraama iyo gashi arigaaga kaxayso laba arrimood waa midun bay aimadu leeyihin muxadisiinta in mathel ay ahayd intii aan lasoo dejinin bahalkaa la yidhaahdo khamaarka khamrigaba khamaarka xaaraantinimeyntiisa iyo dee in nebigu waa kan waxba kamuu qaadine qadiyadiisu ay ahayd un musaaracada iyo legdintan wahiy lmuqaalabatu wayajuuzu dalika min kayri ciwab markaan waxba la kala qaadanayn de way iska banaanta in rag ishelo oo la kala hado way iska banaanta meesha waxaa kasoo baxaya un almu'min lqawiy un baa kasoo baxaya qof mu'min oo qawiya markaa dee waa waxyaabaha iska banaan tartamada iska banaan bay kamid yihin laakin hadduu ninkii dee nin hambalahoo wadaada noqdo oo isagu haddii cadow la isalana odhanaya socda tusbaxaan badinaya ya yaasiinka baabulwaqf waqafka xagga luqada waxaa lagu idhahdaa xabs xagga sharcigana waa maalkii oo dee la hakiyo oo ilaahay loo daayo huwa maal bahalkan waqafka la yidhaahdaa qurbatun waa wax ilaahay loogu dhawaanayo mana naqaano iminka tijaarteenuna ma yaqaanaano dee jahligaa caam yeelay xataa carabaha ayaa aad bu isugu badany ugu badan yahay sidaa darteed ba wasaarado dhan u gooni yeela maal waxa la waqfaya guryo waxa mararka qaarkood ay waqfayaan meelo laga cabo dhul la seexdo madaari masaajido markaasaa ummado dhan baa waqafkaa iskaga nool qofkana waxaba laga yaaba wax badan ba inaanu ku noqoninba de waana inta qofkii uga xaasilaba aw sadaqatun jaariya sadaqo soconaysa wey intii adduunyada ka tegay kadib sadaqo soconaysa waxa laga yaaba inuu labaatan daarood ka tegay ama sarood oo aanu mid waqafa ku lahayn markanuu ka tegayna dadkiisii unbaa isku jiijiidanaya oo isku qabsanaya oo halgankooda wuxuunu noqonayaa un nin waliba intuu helaya in markaa qofku dee uu wax ka qabsadaa waa muhiim runtii dadka dee waxlena lagula taliyo si ummadda kalena xataa ay uga faaidaysato huwa isagu qurbatun waa wax ilaahay loogu dhawaanayo walaa yasixu kamana ansaxayo ilaa min mutlaqi tasaruf qof dee tasarufkiisu hagaagsan yin buu ka ansaxaya oo dee mid waalan iyo mid safiiha iyo dadkaa kama ansaxayo fii caynin mucayanati shay gaara baan waqfi karaa xoolahayga in kamida iyo ina odhanine hayna yidhaahdo guriga ah berkada ah taa ha yidhaahdo yuntafacu bihaa maca baqaa'i caynihaa waana shay lagu intifaacayo oo dee anfac ka soo baxayo caynteeduna joogaysa daa'iman weligeedba wax imika dhammaanayo oo dee la miisanayo waqaf ma galo waxyaabaha waqafka geli karuu tusaale ka bixiyey kalcaqaari walxayawaan masalan waa caqaarkii oo waxa weeyaan maguurtadii beerihii daarihii baraagtii kuwa wey waana kuwa ugu fiican xayawaankiina dee waxa weeye geel iyo arig iyo kueelahaas wey wasiyaab wasilaax walkutub wa kullun manquulu intoo dhamiba waa ma'huura oo lasoo naqilay kutdar buu waqfi karaa hub buu waqfi karaa kutub buu iyadana waqfi karaa ila muddo dheer bay oleysaaye ama qur-aanba ama dee wax kale calaa jihatin mucayana meel cayiman waa inuu ku waqfo oo waa inuu idhaahdaa hebel baan ku waqfay masjidkaasaan ku waqfay dadkaasaan ku waqfay waa inuu tilmaamaa wagayri nafsihi waa inaanu isagu isku waqfin muxuu inoo kordhiyey hadduu isku waqfo waqafkaa ogaada bui daartaasi anay waqaf igu tahay oo yaa lahaa dee adaa lahaaye taasina arrin ma aha wagayri muxaramatin jiha xaraama waa inaan ahayn oo hadduu ina yidhaahdo dee kaniisadaasaa lagu camiraya amaba uu yidhaahdo de wax dhinac xunuun maalgelintiisa ama meel balwada amaba dadka had iyo jeer khamriga cabaya waxaasaan ku waqfee la socda hadduu idhaahdo taasina wax laga dhegaysanaya ma imaa qurbatun haddaba inay tahay wax ilaahay loogu dhawaanayo aw mubaax waa labadaa midqo kalmasaajid wlaqaarib wasabiili lkhayr masaajidadii baa wax lagu waqfay ama iyaga laftoodaaba dhulkoodii la waqfay amaba aqaaribtii baaba lagu waqfay waa shay qurbo ilaahay loogu dhawaanayo sabiilu lkhayr waa wadooyinka khayrka oo da iska badanba ila lama soo koobi kareen wadooyinka khayrku aada bay u badan yihin wa imaa mubaaxatun jiha mubaaxana waa noqon kartaa matal meesha wax lagu waqfayaa jiha mubaaxay noqon kartaa kalaqniya wa ahli dhimma dadkaa wey oo qofkan qaniga ah dee qurbo iyo sunno maaha in lagu waqfaa waayo dee ma baahna haddana waa iska mubaax oo sidaad waxu siin karaysa waxna waa loogu waqf